بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo labaatanaad ee kitaabka abishujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh moxamed sheekh cumar dirir kaamtiisa iyo waxyaabaha la xidhiidha marka cibaadaadkii baynu ku jirnay waxaynu soo qaadanay salaadii sakadii iyo soomkii halkanna waxa uu kaga warramaya xajka iyo axkaamtiisa xajku waa waajib sida uu sheekhuba kuu xusi doono waxaa tusinaya waajibnimadiisa aayaddaa ilaahay uhi ina awala beyt wudica linnaasi laladii bibaka mubaarakan wahudan lilcaalamiin fiihi aayaat bayinaat maqaamu ibraahiima waman dakhalahu kana aamina walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila xajku waxa uu leeyahay fadli waxaa fadligiisa sheegaya xadiidka saxiixa abi hureyra uu warinaya nebiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam camal maxaa u fadli badan wuxuu ku jawaabay ilaahay oo la rumeeyo jihaadka iyo xaj la aqbalay oo wanaagsan oo wax dembi aanu la xidhiidhin xajka wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu jihaad yahay sida uu xusayo xadiidka caaisha ay warinayso lakuna afdalu ljihaad xajun mabruur waa waa dagaal aan xabadi ka dhacayn tababar iyo kooras cajiib ahoo loo diray weeye qofka bani aadamka ah oo kii soomku haddii uu ahaa naftoo la xakameeyo kanina tijaabaa la geliyey naftii inay masaafadda intaa la eg goyso maalkeeda qof maalku qofku isticmaalo dadka qaar baa u qaata inuu dalxiis yahay hadduu dalxiis yahay beeraha shaan baa la odhan lahaa dadka u dalxiisa iyo dhulka hawray ee barwaaqada badan leh laakiin ilaahay waxa uu dadka u diray oo uu caalamka oo dhan yidhi ka kaalaya meeshaa iska saxraaga ahe aan waxba ka bixin rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda beytika almuxaram buurahaa iska nagta ah ayaa ilaahay uhi taga halkaasuu dadka ku ballamiyey marka jihaadkaasaa lagu tilmaamay haluma ilaa jihaadin laa shawkata fiih alxaj macnaa waa dagaal aan xabadi ka dhacaynin un weeye xajku markaa muddaduu qofku maqan yahay waa inuu ku talagalaa meel howleed inay tahay oo ilaahay dartii addoonku u dadaalayuu imtixaanayn xajku waxa uu safeeyaa dunuubta ayuu tirtiraa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyay man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladat ummu qofka intuu xajka tago wixii xun iyo dembigana iska ilaaliya wuxuu dembiga ka noqonayaa sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale macnaa ilmo yaroo mujo ah oo dee caawa soo dhashay waa la garanaya inaanu dembi lahayn sidaasoo kale uu ka noqonaya waana wax runtii aada iyo aad fadli weyn oo qofka mu'minka ah oo aada u jeclaysanaya weeye xajku dadka u qastiyaya beytullaahi alxaraamka ama cumraha ugu qasteen ama xaji waa wafdi ilaahay ilaahay wafdigiisii weeye maadaama beytkiisii ay ku socdaan ilaahay bay u casuuman yihin sida uu tilmaamaya xadiidka saxiixa ah abi hureyra uu warinayo alxujaaju waalcumaaru wafdullaahi in dacawhu ajaabahum wain istakfaruuhu gafara lahum dadka xajaya ee cumraysanaya ilaahay wafdigiisii weeye hadday baryaan uu aqbalaya hadday dembi dhaaf weydiistaanna wuu u dhaafi doonaa waa wax aad iyo aada u qaadaya xajka abaalkiisu waa janno abaalka xajku waa janna siduu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam alxaju almabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna maalka aad ku bixinaysa xajka waxbaha ku adayginoo intani kuma dheera iyo waa intii aad wax ku warwareejin lahayd iyo waa intii aada guri ku dhisi lahayd iyo waxyaabaha waxbaha ka fikirini nafaqada ama maalka lagu bixinaya xajka wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu la mid yahay ka jihaadka aada ku bixinayso jihaadka maalka lagu bixinayaa fadliga uu leeyahay ayuunbu kanina leeyahay xajka waxa uu waajibaa cumrigii hal mar uun markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda ku guubaabiyey ee uhi dadow beytullaahi alxaraamka u qastiya ilaahay wuxuu idinku leeyahay inaa xajtaan oo halkaa tagtaan laydin cayime ninbaa rasuulka su-aalay sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu yihi ma sanad walba maya buui waa cumrigii marun waa loo fududeeyey dadka aad bay ugu sahlantay bani aadamka ama insaanka adduun haya ee la leeyahay mar tage markii ku adag yahay maxaad u malayn iyadoo laydhaha sanad walba tag way ku cuslaan lahayd suu nebiguba xusay calayhi salaatu wasalaam haddaan haa odhan lahaa way waajibi lahayd buuhi manaydaan kari karteen xajku hal yakuunu wujuubuhu fawran am cala taraakhi xajku qofka marka uu ku waajibo ma inuu deg deg usoo gutaabaa marka u horraysu lacagta helo mise wuu u yaro kaadin karaa labada qowlba way jiraan waxaa se raajixa inuu qofku si dhaqsaa usoo guto camalkan marka u horaysu lacagta helo waayo rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu leeyay man araada alxaja falyucajil fainahu qad yamrud اlmariid watadilu raaxila watakunu اlxaaja qofku marka uu xajka doono ha ku dhaqsada buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam waayo inuu xanuunsadaabaa laga yaabaa in waxaanuu isku hagaajistayba ka kala lumaabaa laga yaabaa waxaa kaloo dhici karta inuu muraad culiso soo baxo oo uu la bixiba kari waayo qofkan ila bani aadamka iyo hawlihiisi way badan yihin shuruudda xajka iyo istidaacadu waxa ay tahay isagaa kuu xusi doono sheekhu waxyaabaha aynu sii xusinaya waxaa ka mid a xajka shuruudihiisa waxaa ka mid a haddii ay gabadh tahay inay u baahan tahay iyadu maxram shuruudaha uu sheekhu dee xusaya waxaa ka sii dheeraada qofka maalka hela ee xajaya haddii uu ya ruux dumar ah waa inay iyaduna heshaa maxram maxram macnaha qof ama ninkeedii ama gacalahoo dee la xaja rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ihi niyuu gabadh meel gooniya la gelin iyadoo mid xigta ama saygeedii ula joogo mooyaane yaanay gabadhi safrin iyadoo ninkeedii uula socdo ama cid xigtaahi mooyaane markaa nin baa hadlay oo waxau idhi islaantaydii way baxday nebi alla waxaan ku ogeysiinayaa islaantaydii waxay u socdaashay xajkii anigana waxaa la igu qoray dagaal hebel oo ciidamada halkaa u baxaya ayaan ku jiraa bal ka war war iskaga soo hadh ciidanka orod islaantaadii raac buu nebigu kuhi calayhi salaatu wasalaam oo xajka u raaca markaa ma wanaagsana dadkuna inay been ku xajaan ama been ku cumraystaan oo waxaa dhacdaa dhowr dumar aho iyo rag iyo wuxuun isxambaarsan uun ay isxambaarkiibaa meel walba galay markaa waxaa dhacaya afar dumara ayaa ku shuraakoobaya nin ama nin bay ku shuraakoobaya tan hooyuu u yahay tan kale habaryarbay u tahay tan kale waa walaashii tan kale wixiiba saasay ugu wada xeeran yihin midiba saddex boqol bay bixinaysa afar saddex boqol u dhuftay kun iyo labadaa boqol buu isna ku xajaya markaa runtii dhibkeeday leedahay inuu ka ururiyo dabeetana uu idhaahdo waa gacalkayga isagoo ka ajnabiya oo iyagina sidaa ay ku xajaan mararka qaarkood dee ujeeddo kalena way wehelisaa sacuudiga inay u shaqo tagaan rag iyo dumarba arrimo noocaasiina way iska jiraan inkastoo dee ku kala badan yihiin dadku ku kala duwan yihiin marka kol hadduu qofku cibaado u socdo waa inuu runta ilaaliyaa runta waa inuu ilaaliyaa kolka uu karo uun ee shuruudihii laga wada helay u sahlanaadaan ayuunbuu camalkan u dhaqaaqaya haddii laakiin wax ka naaftaan dee wax isaga xil saaran maaha marka taasina runtii ku xisaabtankeeday leedahayoo dee ninkan isaga ah ay karaysatay wadi maayee hadhow suuqiisu iska gelaya dabeetana iyadaa suka noqonaysa oo ruuxii dumarka ahayd cidle istaagaysa markaasaa cid kaxaysa iyo cid gacanta qabata iyo cid dawaafisa iyo buuraha cidla tuurta iyo waxoo dhan islaan suka ah oo cidla marayso haddii ay ambatana aan afgaranaynin oo siday u meehanaabaysa meelahaasoo laga yaaba inuu gaari jiidho markaa runtii arrintaas waxay u baahan tahay inay dumarku ka feejignaadaan mararka qaarkoodna waxa dhacda in lagu kaxeeyo gabadha oo la yidhaahdo ninkeediibay halkaa ugu tegaysa ama dhakhtar baa loogu geynayaa oo waxyaaba noocaas adigu runtu waa muhiim waa daruuri haddaba xajku marka ay gabadhu soo gudanayso waxaa loo kala qaadaya inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay haddii uu xajku yahay xaj waajib oo islaanta islaan dhaqaala la ay tahay oo maal ay leedaho maalkeeda ay ka xajayso ilama ku waajib markaa xajkiiye ninkeeda in ay fasax weydiisataa waa sunne inuu ogolaadaana way fiicanta haddii uu u diidana way iska tegaysaa iyadoo maxram kala kaxaysanaysa oo dee gacalkeedii kalaa waayo dee shay waajiba salaada iyo xajka iyo soomka iyo xaquma laha ninku inuu u diido laakiin xajku haddii uu sunno yahay oo ay fasax weydiisato oo u diido way iska joogi cibaadada sunnaha ah xaqiisa ayaa ka weyn oo dee waajiba nuqaadka aanu sheekhu xuseyne aynu qadimi lahayn waxaa ka mid ah haddii masalan uu qofku dhinto iyadoo xaj lagu leeyahy way dhacdaa dadku iyagoo iska maalqabeen ama waalidkii ku dhalayba uu leeyahay xoolo uu awoodi karayay inaanu xajin oo sidaa dabeetana xaqu ugu soo dego waa laga qallaynayaa fa daynullaahi axaqu an yuqdaa baynu soo marayn ilaahay daynkiisa ayaa ku habboon in la qalleeyo marka daynkaasi dee waa xajkii sakadii soomkii intaba waa noqonaya ruux dumaraa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam gabadhaasi waxay leedahay hooyaday waxay nadar ku gashay inay xajka tagto iyada oo aan xajinna way dhimatay ma ka xajiyaa nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam haa bal ka waran hooyadaa haddii gashi iyo dayn lagu yeelan lahaa ma ka bixin lahayd haabay ilaahay gashigiisaa mudan in la qadimo oo la horraysiiyo axaqu bilwafaa xajka qofku naftiisana wuu tegi karaa cidna wuu wakiilan karaa ama cid buu kiraysan karaa labada arrimoodba way iska bannaayiin hadduu qofku dhinto amaba uu naafo noqdo oo uu tegi kari waayo ama uu bukaan aanu ka bogsanayn arrinkiisu u dhaco cid buu adduun u dhiibaya oo ka soo xajaya ama cid kale oo gacalkiisaabuu wakiilanaya sidaa kaga xajaya labaduba way iska bannaayiin fadlu bnu cabaas waxa uu warinaya waa xadiis saxiixa islaan reer khascam ah ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam la hadashay waxa ay leeda waa islaantii dee xadiidku uu sheegaya inay fadli eegtay isaguna uu iyada eegay markaasuu dabeetana nebigu arkay inay is eegayaan fadlina nin qurux badan buu ahaa gabadhuna shoob sidoo kale ay ahayd iblaysku meel walba waa joogaa marka xaggaasu u yara duway markaasuu haddana dhanka kale ka sii eegay markaasuu haddana xaggaa u duway adigu su-aashanay qadintay islaanta gabadhaa iyadahay su-aashanay qadintay waxay leedahay xajki faralkii xajku aabbahay waa lagu yeeshay waana oday weyn oo aan xamili karaynin gaadiidka afa axuju canh ma ka xajiyaa waayo labadan arrimoodba waxay ku saabsan yihiin ama labadan su-aaloodba dumar bay ku saabsanaayeen waa wiil iyo gabadh kolba kii ilaahay kuu barakeeyo wey waladun saalixun yadcuu lahu walad saalixa markuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inankoo qudhan maa inan iyo inan waa kii ilaahay kuu barakeeyo marka dumarkaa usii warwar badan waalidka had iyo jeer iyo samafalkiisa geeriyo nololba marka aabbahay dee oday weyn buu noqday xajkiina waa lagu yeeshay ma ka xajiyaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam haa buuhi ka xaji laakiin wuxuuna shardiyahun qofkan isaga ah hadduu dumar yahay inuu maxram haysto la soo xajiyo walow cid kaleba ha ka xajiyaya waxa labaadoo shardiya rag iyo dumar mid kasta ada qofka qof ka xajiyayaa inuu isagu tiisa ka xaji oo naftiisa waa inuu ka xajo oo xajatulislaam waa inuu hore u gutay laakiin qof aan isagu hore u xajinin ma ka cid kama gudanayo kama gudayo oo cid kama soo xajiyi karayo inahaa kadib waxa xajkii uu yeeshay marka shuruud iyo arkaan iyo waajibaad iyo sunnayaal iyo mubdilaad iyo maxduuraad intaasoo dham waa mabaaxitulxaj shuruudo keenaya inuu qofkii marka shuruudaha laga helo ku waajibayaa iyo arkaan lafdhabar u ah oo haddii mid ka mida la waayo xajkii uu burayo iyo waajibaad waajib iyo arkaanba rukni baa halkan kala baxaya oo markaa waajibaadkaasina waxay yihiin mid ka mid a hadduu qofku ka tago xajkiisii ma buraya laakiin dhiig baa lagu yeelanayaa waxaa soo raacayoo kale maxduuraatulixraam qofku muddadan uu xajka xidhanya ama cumrada waxyaabo ka xaraama baa jira islaamkuu diido xagga dambe sheekhu uu kugu tirin doono kuwaa mid ka mid a hadduu la yimaadana waxaa ku waajibaya inuu neef qofkii qalo sunnayaal buu leeyahay xajkii iyo mubdilaad waxyaabo burinaya axkaamtaasuu markaa u galay inuu wax kaaga sharxo iyadoo wada socdaan xajkii iyo cumradiina waxau ihi wa sharaa'idu wujuubi alxaj xajka shuruudaha uu ku waajibayaa sabcatu ashyaa toddoba shay weeye macnaheedu waxa weye toddoba shay marka la helo ee qofkii laga helo xajkii baa ku waajibaya alislaam waa inuu qofku muslim yahay walbuluuq waa inuu qaangaar yahay waalcaqlu waa inuu miyir qabaayo oo aanu waalayn waalxuriyatu waa inuu xor yahay oonu addoon ahayn wa wujuudu zaadi waraaxila sahay iyo gaadiidna waa inuu helaa wa takhliyatu ariiq waddaduna waa inay xaadhantaho jidgoyne aanay fadhiin wa imkaanu lmasiir socodna qofkan waa inuu u suuroobayaayo aanu qof cadilan ama naafa-a ahayn shuruudaha qofka laga helay inuu sii fadhiyo sii hawaaro maaha arkaanulislaamka waa inuu dhammaystirto haddii ilaahay ku waafajiyo towxiidkii salaadii siyaamkii sakadii xajkana ku dar buniya alislaamu calaa khamsin shan rukni baa islaamka lagu dhisay shantiiba adoo karaya dhinaca duminine shantaba dhammaystiro wax badanna maaha waxa xajku uu kaa qaadanayaae kun iyo dhowr boqol oo dollar meelahaas ilaa kun iyo siddeed boqol laba kun oo dollar u badnaan baa uu ku kalifayaa adigoo dee lacag doora ku xisaabtamaya oo warwareejinaya inaad intaa ku bakaysho maaha way sii barakoobi doontaae oo xajka had iyo jeer waxaa waxyaabaha kordhiyo weeye dhaqaalaha taabicu alxaja waalcumra fa innahumaa yanfiyaani alfaqr kamaa yanfi lkiiru khabata alxadiid xadiidkaas waa saxiix baa la leeyahy xajka iyo cumrada isku xidhiidhi oo ku dadaala waxay u buufiyaan xajka iyo cumradu faqriga sida bahashan buufimadu ay wixii wasakha xadiidka uga buufiso faqriga haddaad doonayso inaad buufiso waxyaabaa lagu buufiyo ka midi ama dhaqaalaha kor u soo qaada usasu liqtisaad dhaqaalaha iyo waxyaabaha kordhiyuu ka mid yahay waaya marka dadkeennu alxamdu lilah iminka waa iska ladan yihiin socodkii waa iska sahlan yahay oo diyaaradii baa kuusoo dhammaynaya adigoo iska shaqaysanaya unbaad qadimaysaa un intii adduunka ahaa dabeedna waabay kuu sahlantahay maalintaad baxaysuunbaa laguu sheegaya halka ummadaha kale kuyuu dheer iyo wax badan ay u galaan marka fursadda ha laga faa'iidaysto ninkii awoodayaada albuluuqu walcaql albuluuq qaangaadh baa la yidhi macnaheedu maaha qofkaan qaangaadhin inaanu ka ansaxayn ee wuu ka ansaxayaa ilmihii yaraa oo waa la xajin karaa sidii waqtigii rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam gabadh ilmo yar sidata ayaa kor u qaada oo waxay leedahay alihaadaa xajun yaa rasuula allah rasuul allahu ilmahaa yar baan sitaaye ma xaji siiyaa haa buuhi walaki ajr adiguna abaalmarin baad leedahay oo sawaabka adiguna badh baad leedahay ilmaha yar xajisii markaa waa la xajisiinaya hadduu inaya waa loo ixraamaya oo dharkii yara caddaa baa loo gelinaya dhag baa looga dhigaya rag dad waaweyn iyo dad yaryar ha laysu egaaday caqliguna waa shardi oo qofku haddii aanu caqli lahayn uu waalanya isaga xaj kama ansaxayo wujuudu zaadi waraaxila waa in sahaydna la sitaa gaadiidna waa inuu jiraa intaaba waxaa laga fahmayaa walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila qofka jidnimo u tegi karaa ee helaya sahaydii iyo gaadiidkii uu fuuli lahaa marka sahaydaada waad iska diyaarsanaysaa waxaad ku talagelaysaa camalkaa inta aada soo gudanaysa inaanad cid waxba weydiisanin oo aanad odhanin kuwii jiddo joogay iyo kuwii dahraan iyo kuwaasaan isku fiicnayn oon isku reereebelnahay oon u shaxaa tegi telefoonkunbaan dee diri doonaa oo aanad istaaginun garoonka jiddo adiga oo faramadhan sidaa ha yeelin laakiin waxaaga ku talagal halkanba ha kugu yimaadeen waxaaga wax diyaarsan ha ahaadeen waayo nimankii reer yamaneed ayaa waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay odhan jireen naxnu lmutawakiluun annagu waxaanu nahay kuwo ilaahay tala saaranaya waxay iska tegi jireen iyagoo bilaa sahay ah dee sahay la-aanna qofkii ma soconayo goordhowbay dadka dawarsan jireen kolkaasaa ilahay uhi watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaat sahay waxaa u fiican taad su-aasha kaga dhowrsato ee aada kaga maaranto wa takhliyatu ariiq wa imkaanu sayr laba arrimood bay kala noqonayaan waddadu waa inay khaalidti oo burcad iyo jidgoyn iyo wax xajka ku diidaya waa inaanu jirin oo jidgoyn waa inaana jirin loo ogolaya xujaaju inay ka degaan eeryadaa masiirkana dee qofkii socodkiina waa inuu u suuroobaya oo dad waxaa jira waxaa kaloo dham isugu hagaageen laakiin aan socodkii u suuroobaynin markaa isagu xaju niyaaba ayuu samaysan doonaa intaas waa shuruudihii xajka qofka intaa laga helay waajib buu ku yihi waana inuu ku dhaqsadaa wa arkaanu lxaji khamsatun arkaanta xajku waa shan arkaan la yidhi waxyaabaha tirarka ah ee uu ku taagan yahay weeye xajku alixraamu maca niya inuu qofkii xajkii soo xidho inuu qofkii xajkii soo xidho waalwuquufu bicaraf iyo inuu carafo istaago waatawaafu bilbeyt beytullaahi alxaraamka inuu ku wareego toddoba jeer wasacyu bayna asafa waalmarwa safa iyo marwa dhexdooda inuu toddobadii jeer qofku ordo waalxalq iyo inuu dhakada xiirto ama gaabiyo alixraam maca niya arkaantii xajka weeyo qofku marka uu soo marayo miiqaadkii loo cayimay xajkii mawaaqiit buu leeyahy meelo laga soo xidho oo innagu markaynu sii soconno meel yalamlam la ydhaahdo ayaynu ka xidhannaaye halkaa waa inuu ixraam sameeyaa uu ku dhawaaqaa labayka allaahumma xaja ama labayka allaahumma cumra ama xajatan maca alcumra waa inuu ama isku daraa ama mid uun xidhaa niyaduna waa shardi marka haddii aanu xidhanin oo markaa wax xidhashaahayba aanay jirin dee qofka xajkiisii mabuu dhex gelinba oo xaj ma jiro alwuquuf bicaraf maalinka sagaalaad waa in la istaagaa gelinkiisa dambe ilaa habeenka tobnaad gelinkiisa hore waktiga carafa waxa uu galaa maalinka sagaalaad gelinkiisa dambe ilamaa iyo inta waagu uu ka baryayo habeenka ciidda intaasuu wakhtigiisu taagan yahay markaas maalinka sagaalaad gelinkiisa horaa lagu dhowaanaya carafa bacda zawaalka duhurka dabadii baa la gelayaa markaasaa lagu gabaldhacsanayaa waala laga soo caraadaya arkaanta xajkaanuu ka mid yaho wuquufkaasi haddii uu qofka dhaafo xajkiisii waa qalan sanad dambe umu soo qalaynaya waayo rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam alxaju carafa alxaju carafa xajka kamakacdadiisa iyo lafdhabartiisu waa carafa markaa carafa inuu qofku ilaashado oo aanay dhaafin waajib weeye watawaafu bilbeyt beytka ilaahayna inuu tawaafo oo toddoba jeer dawaafku de isaga laftiisa shuruudo iyo waxyaabo buriye iyo waxbuu leeyahay oo iminka waa si guud unbuu usheegay sheekhu ee wax arrimo usii gaara buu leeyahy axkaam usii khaasa dawaaf marka beydkaana waa in toddoba jeer la dawaafo lagu wareego uma liyaqduu tafasahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcaqiiq ilaahay baa waxa uu leeyahy wixii dadka dhibaya iyo dembigii ha iska suuliyeen nadarkii ha guteen albeyt alcatiiq beytka qadiimka ah ee wakhtiga hore la dhisay ilaahay dartii loo dhisayna ha dawaafeen oo ha wareegin rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sidaasuu yeelay sacigiina waa saas oo kale safa iyo marwe dhexdooda la saciyayay iyadoo la kala tirinayo sii socodkuna mar yahay safaa laga bilaabayaa ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima safaa laga bilaabaya sii socodku waa tirsan yahay soo socodkuna wuu tirsan yahay sii socod kalena waa la kala tirinayaa sii socodka iyo soo socodka ee la iskuma tirinayo iscuu faina allaha kataba faina allaha tacaala kataba calaykum saci rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidkaa saxeixa waxa uu ku yidhi war safa iyo marwe dhexdooda orda ilaahay baa idinku waajibiye sida aayadda aynu akrinayba ay tilmaamaysaa suurat lbaqara ku sugan wa dikriyaat fi taariikh wa dikriyaat lilmu'miniina asaabiqiin taariikh iyo xusuus wanaagsan weeye oo runtii kifaaxii ay soo galeen dadka mu'miniinta ah inaga horreeyey fii sabiili alxaq wa fii sabiili taacati rabbihim ilaahooda markay adeecayeen ee ay u hoggaansanaayeen howlgalkii uu diray iyo amarkii uu siiyey sidii ay u fuliyeen baa laga xusuusanaya waa islaantii nebi nebi ismaaciil dhashay oo halkan ordaysa iyo nebi ibraahim oo dhisaya oo markaa dadka u nadiifinaya oo uga yeedhaya intaasoo dhan baa muuminiintaasaa lagu xusuusanaya waa taariikh khaalid oo waaraysa waalxalq inuu qofkii dhakada xiro latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allah aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin laa takhaafuun muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin labada arrimoodba way bannaayihin inkastoo nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam markuu qofku xajayo in xiriddu ay fadli badan tahay oo ay fiican tahay waa xagga ragga weeye xagga laakiin dumarka wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laysa cala annisaa'i alxalq innamaa cala annisaa'i ataqsiir dumarku dhukuran maayaan dhukurashada raggunbaa lagu leeyahay laakiin dumarku way gaabinayaan riwaayo kale waxaa idnaha rasuulullaahi an taxliqa almar'atu ra'saha wuxuu nebigu u diiday gabadhu inay dhukurato bal islaan dhukuran ka waran adugu ila wuxuu ilaahay baa waxau yihi tabaaraka wa tacaala awaman yunasha'u fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami kayru mubiin dumarka markuu ka hadlayay waxaa lagu barbaariyaa quruxda quruxdu qayb bay ka tahay kicintooda iyo korintoodaba qayb weyn bay ka tahy quruxdoodana waxaa ka qayba timaha timaha ka qayba marka waa raggii ayay u fiicantah inay dhukurtaan laakiin dumarkii iyagu waa gaabin weyn culimadu iskuma wada waafaqsanaa mas'aladan ah in alxalqu aw altaqsiir macnaha timahoo la xiro ama la gaabiya arkaanta xajka inay ka mid tahay iskuma waafaqsanaa laakiin in badanoo culimada ka mida waxa ay tilmaamayaan in waajibaadka lagu darayo oo arkaantuna intaa hore unay afartaa hore afartaa hore laakiin madhabtan shaaficiga ayuu ku jiraa dhakadoo la xiiro ama la gaabiyo inay ka mid tahay arkaanta xajka waxa u gudbay markaa masalo kale wuxuu ku yihi waa arkaanu cumrati arbaca cumrada arkaanteedu tiirarka ay ku taagantah iyadu waa afar waa afar afartu waa maxay waa shantii xajka aad ku soo marto laga reebayo un maxay carafa ilaa cumradu waa bilaa carafa cumrada carafa lama taga iyo mina iyo musdelifa iyo marka shantan aynu xajka kusoo marnun baa laga reebayaa un awaaf alwuquuf bicarafa arkaantii cumradu waa maxay alixraam waa inuu qofkii soo xidho cumradii waatawaaf toddoba jeer waa inuu beytullaahi alxaraamkii tawaaf waasacyi safa iyo marwe dhexdooda waa inuu saa wardo waalxalq aw altaqsiir waa inuu gaabiyo timihii ama xiiro fii axadi alqowleyn waa labada qowl midkood buu ku yihi waana sida adharka ah in markaa tani ay ku jirto gaabintaa iyo xiirashadu inay arkaanta ka mid yihiin sida maaragtay xoogga badan weeye marka cumradu dee acmaasheedu ama wax howlgalkeedu wuu ka kooban yahay xajka ayada waxaa laga yaabaa saacad haddii janis uu leeyahay beytku ama saxmadi aanay jirin dee qofka inay saacad saacad iyo barh ku qaadataba oo markuu sii xidho uu tagaba baytullaahi alxaraamka dawaafkiibuu samaynaya sacigiina wuu samaynaya ra-islaha agtiisana wuu ka xihanaya wuu maydhanaya dharkiisii caadigahaabuu gashanaya way u dhammaatayba marka way ka koobantahy iyadu ilaan xajkii waxaa isaga lagu jirayaa shan cisho ayaa lagu jiraya laakiin cumradii waa saacadaha marka arkaantii cumraduna iyaguna waa ku waaweyn arrimahan oo aada ogaataa waxay kuu sahlayaan inaad kala garato camalkan wakhtiga aad fulinayso wixii lafdhabara wixii dhiig keenaya wixii camalkaaga burinaya iyo wixii sunno ah inaad kala wada garato waxay keenaysaa cibaadadani si qurux badan oo fiican inay kaaga ansaxdo waxau ihi waa waajibaat lxaj xajka waajibaadkiisu hayru larkaani ee aan arkaantaynu soo sheegnay ahayn alaaatu ashyaa waa saddex shay inta badan marka cibaadooyinka la eego fii musطalaxi اljumhuur sida culimmadu u badan yihiin haddii lagu idhaahdo shaygaasi waa farad ama waa rukni ama waa waajib waa isku mid laakiin halkan xajka waxa kala baxa faralka iyo waajibka faralkuna waxa weeye shayga waxaan leeay ruknigu waa shayga uu u dhimanaya xajku sida xidhashadiisii oo kale carafoo la istaago oo kale waajibkuna xajkii uma dhimanayo laakiin dhiig baa lagu yeelanaya xataa haddaad reerkaagii u safarto oo aad ka tagto ereyada xijaasba aad ka baxdaba waa inaad neefkii dib u soo dirtaa oo markaa lacagtiisii aada soo xawishaado aad halkaa lagaga qadaa ee ma dhacayo dadka qaarkood baa waxay u qaataa neefka in lagu gowrici karayo dee waddankiiba oo yidhaahdo dee afar qof baabaanu hayna afar neef ayaana lagu leeyahay xaggii dee hargeysaba reerkii waa looga baahnaaye haddaan sheekhu diraba ka waran oo aan idhaahdo halkaa iskaga shidhaysta halkaasaa lage waxaa la geynayaa xaramkaa la geynayaa maka mina eryadaa ilaahay baa waxau ihi uma maxiluhaa ila albeyt alcatiiq waa halka maxilkeeda meesha lagu gowracaya waa halkaa hadiyan baaliqa alkacba waa hadyi gaarhaya kacbada marka taasina runtii ku-xisaabtankeeda ay leedahay oo qofku waa inuu ogaado marka waajib iyo rukni inta badan waa isku mid laakiin halkan xajka waa kala baxaa waxaa jira axnaafta nimanka xanafiyada la idhaahdo ayaa waxay kala qaadaan rukni iyo faral oo dhan ka soo wada jeeda iyo waajib iyo sunne macnaha rukniga iyo waajibku waxa weeye shay aada u xoog badan rukniga iyo faralka waan leeyahay waajibkuna waa shay u dhaxeeya sunnaha iyo faralka ama sunnaha iyo ruknigu u dhaxeeya musطalaxooda caadigii axnaafta waa kaa wey saddex shay weeye alixraamu min almiiqaat in miiqaadkii laga soo xidho wa ramyu ljimaari talaa iyo buurihii saddexda ahaa in la tuuro waalxalqu iyo in uu qofkii dhakada xiirto saddexdaasuu ka soo qaatay sheekhu alixraam min almiiqaat mawaaqiit baa jirto xajkii lilxaj mawaaqiit zamaaniya wa mawaaqiit makaaniya miiqaat makaaniya miiqaat zamaani wakti la xidhana wuu leeyahay xajku meel laga xidhana wuu leeyahay oo dhulka ka mid ah oo aan loo soo dhaafi karin mar haddaad camal doonayso aanaad xaramka usoo dhaafi karin adigoo xaj iyo cumro soo xidha mooyaane miiqaadkiisa zamaaniga ah ilaahay baa ka warramay tilmaamay inuu toddobaatan habeen yahay alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaj falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj saasaa aayadda ilaahay ugu tilmaamay alxaju ashhurun macluumaat waa bilo la yaqaano bilo la yaqaano waaya shawaal dilqicda waa cashrun min dilxija waa shawaal inagu waxaynu idhaahnaa soonfur sadataal slam reer madiina waxay ka soo xidhanayaan meesha la yidhaahdo dalxulayf reer shaam iyo galbeedka ciddii ka imanaysa waxaay ka xidhanayaan juxfa najd iyo oogada cidda ka imanaya qarnulmalaazi koonfurta cidda ka tegaysaa yolamlam baa ay ka xidhanayaan eryadan kama sii fogaan makabe eh shantaa meelood buu nebigu calaamadiyey calayhi salaatu wasalaam waxaanu lahaa hunna lahunna waliman ataa calayhina min hayri ahlihin waxa ka soo xidhanaya dadka halkaa degan iyo ciddii soo maraysa ayaa ka xidhanaya liman yuriidu alxaja walcumra qofkii xaj iyo cumro doonaya way dhacaysaa dadka qaarkood inay kaba sii xigaan gudaha oo intaa meelooduu nebigu caalamka u calaamadiyey calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkoodba xagga maka ka xiga iyagana wuu ka warramay oo waxau ihi faman kaana duunahun famahalluhu min ahli halka reerkiisuu degay inbuu ka xidhanaya ka jiddo degan ama ugaba sii dhow maka barta uu joogaabuu ka xidhanaya halkaa dhaafi maayo miiqaadkiisu waa halkaa wakadalika xataa ahlu maka yuhilluuna minha reer makana barta ay ka xidhanayaan xajka waxa weeyaan maka dhexdeeda waxa kollay u baahan in dadku ay halkaa aada isaga hubsadaan maalan innagu markaynu halka ka tegayno xajka iyo cumrada iyo waxaa laga yaabaa dee qofkii diyaarad buu saarayni miiqaadkii dee isagu ma arkayo mararka qaarkood bay dhici kartaa inay kuwan duuliyayaasha ah oo dee aan badankooda islaamba ahayn inay ka ilaawaanba qofka ama ay meel khalada ugu sheegaan way dhici karaysa leannahu dee agtooda miisaan badan kama le ihtimaam siin maayaan lama ilaa hadday kuu sheegaanna ay ku idhahdaan iminkaynu dul maraynaana waa laga yaabaa markaad dhakadiisa ku beegantay inay kuu sheegaanoo dabeedna intaana diyaargaroobinba ama aanad kelmadii oo dhanba dhowr kiilo ay ka boodaba marka waxaa muhiima ixtiyaad inuu sameeyo qofku ixtiyaad dadaal in la sameeyo oo qofku intuu sii diyaargaroobo oo uu maydho oo udgoonkiisii uu marsado dharkiisii xidho marka hawada dhowr saacadood lagu jire aan weli meeshii lagu dhowaynu iska sii xidho sida wanaagsani waa sidaa waxaa kaloo iyaduna aan habboonayn oo ka dhacda dadkeenna markay had iyo jeer halkan ka tegayaan ama xajayaan ama cumraysanayaan inay ka qabsato dadku ay kaga dhegantahay madiina oo ay yidhaahdaan madiinaanu ku horaynaynaa si marka dambe annaga oo soo fududaanay oo madiino soo marnoo soo aragnay oo soo siyaaradeedii soo samaynay aanu toos uga tagna un mako aanu toos uga soo duulno marka dambe dadku saasay idhaahdaan taa qudhigeedu waa nooc khilaafa khilaaf baa jira asalkan way khilaafsantahay xadiidka nebigu uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam way khilaafsantahay oo dee ilamlan baa la gudbayaa zoonkii ama eriyadii xaramka ayaa la gelayaa saasaa lagu dhaafayaa iyada oo qofkii wax camala aanu xidhnayn ayuu gudaha galayba markaasuu sii gudbay meel kaloon meeshiisii ahayn buu ka soo xidhay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa dee qolo waliba inay meel leedahay marka sida had iyo jeer shuraaxda ama kutubaha masalada aada u bastinaya ee aada u balballaarinaya uga warramayaan qolo waliba waa inay halkooda kaa marka innagu waa inay halkeena kasii xidhanno dabeetana cumradii uu sameeyo xajkii uu sameeyo hadduu qofku doonayo inuu madiine tago marka dambe iyo ha siyaarta dee ilan madiina kama mid aha acmaasha xajkii iyo cumrada kama mid ahae ee booqashada masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu soo booqanayo wuu dambaysiisanaya taana waa in lagu xisaabtamo alixraam min almiiqaat wa ramyu ljimaari halaath saddexda buurood dee iminka buuro taagtaaganoo waaweyn ma jira dadka intii tagta way arkeene dhulkiisii ummadda u qaadi karo ayaa waxaa loo sameeyey biriishyo markaa eriyo yaroo kooban oo sida darka geeloo kale ah baa lagu tuurayaa bahalkii oo kala sarraysa waa saddex meelood saddexdaa meelood waxa ay u taagan yihiin buurihii uu nebigu tuuray calayhi salaatu wasalaam marka mid walba waxaa lagu tuurayaa saddex toddoba dhagax baa lagu tuuraya inkastoo kala duwanoo maalinta ciidda mid qura la tuuraya ta xagga maka u xigta ah labada kale lama taabanayo laakiin saddexda cisho ee dambe waa la tuurayaa saddexda buuroodba mid walba toddobaa lagu dhufanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu isla ag taagay ayuu ka bogtay bismi illaahi allahu akbar bismi illaahi allahu akbar saasuu odhanaya markii uu dhammeeyey ta hore tuurideedii xagga qiblada u jeestay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana ducaystay ta labaad kolkii iyadana gaadhay oo tuurideeda uu dhammeeyey toddobadii dhagax ku dhuftay ayuu ducaystay intuu qiblada u jeestay ta saddexaade xagga maka u xigta oo mini halkay ku dhammaato ah iyada wuu tuuray isagoo bismi illaahi allahu akbar odhanaya laakiin ma istaagine calatuul buu dhaqaajiyey marka labada horena ducaysi bay leeyihiin inaad yaro ducaysato markaad dhammayseed xoogaa saxmadda ka yaro baxdo ta ushaysa iyadu ducaysigaa ma laha sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa caynkaas marka qofku halkaa tuurayo wuxuuna u niyoonayaa un cibaado ilaahay uu ku addoonsaday iyo dhaqdhaqaaqan cayiman ee uu fulinayuu niyoonaya laakiin xabad shaydaan la yidhaahdo oo meesha soo yururo oo digta laga jarayaa ma jiro say dadku aaminsan yihiin arrin iska caalamiya bay noqotay oo aad arkaysa jamaraad shaydaanulkabiir iyo waxbay ugu qorayaan urduuga meesha ku qoran si ay u fahmaan marka shaydaanka weyn iyo shaydaanka yar iyo mustalax noocaas ayay dadku ula baxeen shaydaan meesha joogaa ma jiro ee waa cibaado ilaahay loo gudanayo iyo camal uu nebigu cayimay calayhi salaatu wasalaam oo lagaga dayanayo isaguna uu lahaa khuduu canii manaasikakum camalka iga qaata oo igaga dayda shaydaanku manacas baa maxaa halkaa dhigaya shaydaanku waxa uu ka xariifsan yahay nin meel fadhiistooo lagu tumo oo lagu bukaaso halkaasoo lagu shiido wuu ka xariifsan yahay kaartooyin kaleu ku wadaa adigu inta aad camalkan wado isagu sabaaxado kala duduwan buu kuu dhigaya nin meel fadhiyaya oo dhagax sugaya maaha wa ramyu ljimaari halaa waalxalq iyo xiiridii qofku markaa uu xiiranayey iyaduna waxa uu ku daray inay tahay waajibaadkii waa xagga madhabta qowl marjuuxa weeye laakiin sida caankaa madaahibta kale inuu waajibaadka galayaa maaragtay caana wa sunanulxaji sabcun sunnayaasha xajku waa toddoba camal kasta oo cibaado ah had iyo jeer waxaa ugu soo horeeya arkaanta mee shuruudaha usoo horeynaya shuruuduhu waxa weeye camalkaa haddii aan shuruudaha la samayn miftaaxii baan lahayn oo lama geli karo marka shuruudda la helo ee camalkaasi uu furmo dhismihiisaa lagama maarmaana wixii lagu dhisayo sida tiirarkan oo kale uga dhignaana waa arkaanti marka camalkaa la dhiso ee qofkii uu gudagalo waxaa lagama maarmaana in uu ka ilaaliyo hadminta wixii duminaya inuu ka ilaaliyo si uu dee u taagnaado u jiro taana mubdilaat baa la ydhaha mubdilaatu salaa wa mubdilaatu siyaam wa mubdilaatu alxaj waxyaabihii burinaya marka mubdilaadkaana laga ilaaliyo wuxuu camalkani usii baahan yahay in la qurxiyo aada loo sii wanaajiyo taasina sunnayaasha ayaa lagu qurxinaya camal waliba sunuu leeyahay marka xajka sunnayaashiisa sii qurxinaya waxaa ka mid a kuwan ee aada iyo aad ka wanaajinaya sunno la yidhi lagama tegayo oo waa kuwuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam igaga dayda oo iga qaata laakiin waxa aad dareemaysaa un marka shaygani uu ku dhaafo waxyaabahan la xusaya ka midihi in xajkii aanu burin dhiigna waajibin marka iyadoo cilmi cibaadadan uu qofku u yeeshaa waxay keenaysaa shay walba inuu meeshiisa dhigo ee aanu isweydaarinin arrimaha dadka qaarkood bay dhacdaa shay sunno aana wax weyn inay u qaataan shay waajibana ay iskaba weydaartaan oo ay sahashadaan taasina waxaa keenaya jahliga iyo aqoon darrada mar walbana qofku marka uu fulinayo camal cilmigiisa waa inuu yeeshaa waa muhiim adduunyada had iyo jeer waxaa macruufa qofku hadduu shaqo gelayo shaqada diyaargarow buu u sameeyaa wixii uu kaga midho dhalinayo shaqadiisaa ku hagaajinayo ama camal laga qabto ha ahaado qalin lagu qabanayo ama mid cudud lagu qabanayo ha ahaado waxa had iyo jeer uu ku dadaalo qofku aqoon cibaadaduna waa saas oo kale shay wal oo aad samaynaysa waa inaad cilmigiisa kororsataa maalinba maalinta ka dambaysa si u ansaxo wa sunanulxaji sabcun alifraad ifraad ifraadkiibuu kuu fasiray wa huwa taqdiimu alxaji cala alcumra waa in xajkii laga horraysiiye cumrada waatalbiya iyo in talbiyadii la badiyo wa dawaafu alquduum iyo marka horuu qofku galo baytullaahi alxaraamka inuu dawaaf ku salaamo waalmabiitu bimusdelifa musdelifa oo qofku uu baryo oo uu dego habeenka tobnaad wa rakcataa adawaaf iyo labadii ragcadood iyaguna dawaafka mar kastoo toddobada uu dhammeeyo ama waajib ha ahaado dawaafkaasi ama sunne waanu laba ragcado tukadaa waalmabiitu biminan iyo in uu mino u hoydo habeenkaa bishu ay sagaaltay wa dawaafu lwadaaca iyo dawaafka sagootiga oo beydka waxaa lagu salaamayaa dawaaf markuu qofku sii baxayana dawaaf buu ku sagootiyaya waxyaabaha qaarkoodood uu sunnayaasha ku sheegay halkan mino oo loo hoydo iyo musdelifo oo loo hoydo waxa ay ka mid yihiin sida raajixa xataa madhabta shaaficiga lafteeda waajibaadka xajka ee hadduu qofku ka tago dhiigu ku waajibayo hoyaatinka mina ee loo hoyanayo saddexda habeen labada habeene dambe iyo habeenka tobnaadee loo hoyanayo musdelifa sida raajixa madhabtan iyo madhabaha kaleba cinda aljumhuur waxa weeye in aanay sunnayaasha ka mid ahayn laakiin waajibaadka ay ka mid yihiin hadduu qof ka taga dhiig lagu yeelanayo taqdiim ifraadkii wuxuu ku fasiray taqdiimu alxaji cala alcumra macnaa saddex siyood baa loo xidhaa labadan camale xajka iyo cumrada mid waxaa la yidhaha ifraad midna tamatuc midna qiraan alifraad waxa weeye inaad xajkii horraysiiso markaad xajka dhammayso ee maalmihii xajka laga baxo maalinka afariyo tobnaad shaniyo tobnaad ee wixii ka sii dambeeya inuu qofku cumro u yaro baxo adna alxil sida tanciim iyo meelaha la mida uu yar baxo dabeetana cumro uu soo xidhuu sameeyo cumradii marka xajkiina wuu horraysiiyey qofku cumradiina wuu dambaysiiyey taa ifraad baa la yidhahdaa waana had had iyo jeerta reer maka dad maka dadka deganee camalka noocaasi isaga badanayaan midna waxa weeye atamatuc atamatuc tamatucu waa in cumro uu sii xidhaa qofku cumradaa uu dhammaystiraa iska xalaaloobaa dharkiisii caadiga ha gashadaa iska xalaaloobaa maalinka sideedaad kolka xajka wakhtigiisii uu soo galo inuu xajkii xidho tamatuc baa laydhaha si aayadduba ay tilmaamayso tamatuc waxaa loogu magacaabay qofkii wuu raaxaystay muddo dheeroo uu heegan ku jiri lahaayo shan cisho lix cisho ah ayaa uu qofkii iska xalaaloobay uu heegankii ka baxay iska raaxaystay qiraankuna waxa weye labadooda wada xidho qofkii ilaahay ow xaj iyo cumro ayaan xidhay labayk allaahuma xajatan wa cumra xaj iyo cumro inuu wada xidho dabeetana sidaa uu ku wada fuliyo farqiga udhaxeeyaa waxa weeye markuu qofkii horraysiiye cumrada ama xaj iyo cumro mar qura uu wada xidho arrinkiisii dabcan wuu soo ururiyey marna wuu nafisay labadaa labadaa jeer dhiig baa lagu yeelanayaa inuu neef gowraco hadi iyahoo waajiba laakiin marka uu horraysiiyo xajka cumraduna ay dambayso waa kanuu kuu sheegay ifraadka ahe neef laguma yeelanayo waxase masale iyaduna khilaafi ah la odhan karo malaha axaadiidta bukhaari kusoo noqnoqonayse badani waxa ay rajaxaysaa inuu tamatucu fadli badan yahay oo ifraadkani aanu fadli badnayn waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam sanadii ummadda dee soo xajisiyuu horkacayay bicsadii xajka xajatulwadaac isagu hadyi iyo xooluu waday asxaabtii aan hadyiga iyo xoolaha wadin ee xajka soo xidhay markii ay cumradii sameeyeen ayuu yidhi iska xalaalooba markaasuu isaguna tamaniyayo wuxuu lahaa haddii aanan hadyigan wadi lahayn arrinkuna bilow ii noqon lahaa cumran xidhan lahaa xajkana waan dambaysiin lahaa marka tamanigaa uu nebigu tamaniyuu jeclaystay sidaa waxay tilmaamaysaa in tamatucuu fadli badan yihi waxaa xusid mudan innaga inay inoo suuroobaysa uun kayfiyada ah ama habka ah tamatuca in cumro la horraysiiyo oo xajka aynu dambaysiinunbaa inoo suuragala sababtuna waxay tahay dee wakhtiga aynu innagu halkan ka tagno xataa diyaaradaha ugu dambeeya wakhtiga ay tagaan wuxuu ku beegmayaa iyada oo xajkii ay ka hadheen toddoba cisho ama siddeed cisho ayuu qof ku beegmaya masala dilxija labadeeda kowdeeda ayaa diyaaradaha ugu dambeeya halkan ka tegaya markaa qofkii kolkuu cumro sii xidho markiiba uu xalaaloobaya ilaa maalinka sideedaad buu iska cibaadaysanaya unuu iska nafisaya isagoo xalaala laakiin hadduu xaj xidho dee waa inaanu dharkii caddaa dhigin oo wax alla wixii maxduuraadka ahaa ee ka xaraamta ahaa aanu gelin ee heegankaa uu ku jiro ilaa maalinka laga gaadhayo tobnaad toban cisho sagaal cisho heegankaa kuma jiri karaya way ku adagtay marka ku xisaabtan marka uu qofku xajayo dariiqadaa ah tamatuca un inuu ku talagalo oo uu sii xidho cumro oo aanu xajka xidhanin haddii ay dhacdo iyadoo jahli uu jiro qofku inuu xidho xaj iyo cumro wada xidho ama xajba xidho wuxuu u bedelayaa un cumro ayuu u bedelayaa oo markaad beydka dawaaftay iyo sacyiga iyo xalqiga inta aad samayso cumradaasaad ku xalaaloobaysa oo waad bedeli karaysa saa uu rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam asxaabta kula taliyey watalbiya talbiyaduna waxa weeyaan taa aad maqasheen ee maalmaha xajka xujaajta ay aada u qaadayaan labayk allaahuma xaj labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka waalmulk laa shariika lak waa howlgalka iyo waxyaabaha la qabanayo marka uu camalkan xajka xidho qofku ilamaa iyo inta uu tuurayo buurta maalinka ciidda inta ka horreysa hawshaas wadayaa marka buurta lagu dhuftaa loo bedelaya takbiirti allahu akbarti ciidda wuxuu leeyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam afdalu lxaji alcajdu thaj xajka waxaa u fadli badan ka codkiisuna uu dheer yahay butaacada dhiiguna ay badantay macnaha waa inuu qofku xoolo badanna qalaa ila nebigu boqol halaad buu qalay xajatulwadaaca mar hadduu dhaqaalo haysto qofku xoolo badan ha qalo sidoo kale talbiye badanna ha akhriyo jaafaajiriqooda iyo soomaalida tabaatiigooda iska badan markaasay ka bilaabayaan mine iyo musdelifo iyo iyagoo fadhiya ayay ka sheekaysanayaan hadday doonaan dagaaladii soomaaliya iyo kuwa xaaraama cunay ayay dib ugu noqonayaan lama baahno taa waxaasoo dhan way soo dhammaadeen waa dikri iyo xusalle iyo waano iyo talbiya uu qofku marna kor u akhriyayo marna hoos aga akhriyayo taasi aada u wanaagsan wa dawaafu lquduum dawaafu lquduum wuxuu suuragelaya markaad xaj ka horraysiiso markaad xaj ka horraysiiso waa dawaafu lquduum baad la imanaysa ama haddaad cumradii xidhanayso aad cumro horraysiiso dawaafkaas waa dawaafu lcumra haddii aad la timaado maxaanku idhaahdaa xaj iyo cumro wada socdana iyadana quduumku waa iman karaa walmabitu bimusdelifa musdelifo hoyaatinka loo hoyanaya waa habeenka ciidda wn waayo maalinka la sii socdae carafa sii socodka waxba lagama qabto ee habeenka ciidda ee tobnaad baa loo soo hoydaa hoyaatinkaasi sunno maaha waa waajib hadduu qofku soo dhaafana dhiig baa ku waajibaya warakcataa adawaaf dawaafku waxa weeye wuxuu leeyahay laba ragcadood oo sunno ah maqaamu ibraahim agtiisuu qof ku tukanaya waa hadduu u suuro galo iminka saxmaddaa iska badan siiba markaa camalkan xajka iyo la gudanayo meeshii uga suuragala beytka inuu qofku ku tukado labada ragcadood unbuu ku tukan doonaa eriyadii maqaamu ibraahim watakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa aayaddu saasay leedahay maqaamu ibraahim agtiisa meelaa ku tukata labada ragcadood ka dhigta hadday ku suroobi weydo oo meeshii madaaf ay noqoto iminka dawaafkaa ku badane waa inuu dib u durka ah qofkiiba meel dambe uu tagaa uu ku tukado almabiit bimina mino hoyaatinkeeda hoyaatinka mino loo hoyanayo waxa weeyaan habeenka koob iyo tobnaad iyo lab-iyo tobnaad ayaa waajiba marka ku xisaabtan oo maalinkiina waxa aad joogaysaa mina habeenkiina mina aad u hoyanaysa hadday dhacdo oo maalinkii aad maka iska soo marto hoyaatinka yuu ku dhaafin mina hoyaatinkeeda mabiit waxaa lagu tilmaami karaa habeenka kala barhki inuu qofku joogo saddex qowl baa jira saacada habeenka ka mid a ama habeenka barhkii ama habeenka intiisa badan saddexda qowlba way jiraan qowlka dhexdhexaadkii malaa wuxuu noqon karaa u yaraan lix saacadood inuu qofku habeenkii joogo mina oo xagga horea ama xagga dambea markaasaa mabiit lagu tilmaami karaa dawaafu lwadaac isaguna waajibaadku ka mid yihi sida raajixa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy waa xadiid saxiixi saxiixa oo ku sugan bukhaari iyo muslim amara annaasa an yakuuna aakhiru cahdihim bilbeyt ilaa annahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id wuxuu faray qofka ka sii baxaya beytullaahi alxaraamka in uu ugu dambaynta sii dawaafo dawaafka sagootiga laakiin gabadhii markaa dhiigga dhalmada lahayd iyo tii dhiigga caadada lahayd waa ka fududeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam hadday dhacdo oo qofku uu ka degdego neef buu u dirayaa markaa xaramkii si loogu gowraco halkaa oo waxaa ka waajibaya ka tegidiisa dawaafulwadaaca waxaa ka waajibaya hal neef maadaama waajibaad ka mid yahay sidoo kale waktiga uu qofku dawaafayo waa marka ugu dambaysa un marka ugu dambaysa ee wax kaga hadhay magaalada aanay jirin ee basaska iyo gaadiidka la raacaya ama madiinaha loo raaco ama garoonka jiddaha loo raaco waktiga lasii baxayo ayaa lasoo dawaafaya baskana waa la raacaya gaadiidka waxaagio kuu diyaarsan hada salaam meel mudan weeyaan maka ee ka mudan in laga bilaabo laguna soo khatimo wa khitaamuhu miskun si ay qofka xaaladiisu noqoto wallahu aclam bismi اllahi الرحmaan الرaxiim wsalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed su-aasha u horeysa waxa weeyaan lacagta aan ku xajayo haddii aanay xalaal ahayn ama xalaal iyo xaaraan aan loo kala garanayn anba iskugu dhex jirto xajka lagu xajiyaa muxuu noqonaya
bismi illaahi araxmaan araxiim rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahy ina allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban ilaahay wuu wanaagsan yahay sadaqada iyo waxa la bixinayana waxa uu aqbalaa iyo cibaadaadkana wuxuu aqbalaa bixii ayibahu qul laa yastawi alkhabiisu waayib walow acjabaka kahratu alkhabiis waxa xuniyo waxa wanaagsani ma sinna hadday maalka tahay iyo hadday dadka tahayba mid xun iyo mid wanaagsani ma sinna sidaa daraaddeed sida fuqahaadu u badan yihiin maalka xaraamta ah qofku kama xajayo maalka xaraamta ah kama xajayo laakiin waxa ay xusayaan hadduu ka xajo isagoo bilaa sawaabahoo bilaa ajriya in la odhanayo uu iska ansaxaya oo xajkii uu kaga dhacaya sida haddii uu ku weysaysto biyo aan xalaal ahayn uu ku tukado boos ama meel aanu isagu lahayn oo boobay bilaa ajri buu noqonayaa hawaabkii baa ka yaraanaya laakiin waxay in badanoo culimmada ka midii sheegaysa inuu ansixi doono biidni illaahi tacaala su-aasha labaad waxa weeyaan markaan xajo ama markaan sii xajaayaba haddii niyadeydana ay ku jirto hadhowta aad ku siibatid halkaa xajka muxuu noqonayaa markaa xajka wax maiga noqonaya macnaha niyadaa labaad ee igu iigu jirtay qalbiga kolley qofku marka uu cibaadadan u qasdiyayo hadduu xataa doonayo in uu shaqo tago ama wax qabsado dee sida qur-aankuba uu xusayo way u bannaantay laakiin niyadiisa xajuuna ku daayo inuu soo xajayo ama uu soo cumraysanayo ha ku daayo oo camalkan sidaa ha ugu qastiyo hadduu shaqo tegayana waa gaar oo dee markuu shaqadiisa qabsadee wakhtiga xajku uu soo galo ayuu iska gudan doonaa camalkan laakiin yuu isku dhex darin ilaahay waxa uu aqbalayaa oo mar walba uu jecelaya wixii khaalisa min alacmaal wixii khaalisuu ilaahay jeceliyay marka ama shaqotag ha noqdo wixiisu ama cibaado ha noqdo kolse hadduu cibaado u socdo cibaadadu uma diidayso inuu goordhow shaqadiisa iyo muraadyadiisa qabsado uma diidayso kolka hore u niyadiisa saasaa ka dhigo inuu cumro u qastiyo iyo inuu xaj u qastiyo markuu guto kadibna meeshuu doonaya ha maro dad badan baa waxay dhacdaa waxaa dhacda kolle waxay u yaro badantay intaanu aragnay muqdishay u badanta dadku intay meesha fiisadii xajka soo qaataan unbaa markay soo galaan bay dabeetana iska weydaartaana xagga ayay jidda iska qabtaan oo iska weydaartaan marka taasi ma wanaagsana waa fursad waa jaanis uu qofku helay ee waa inuu ka faa'idaystaa kadibna wixii kaleu qabsanayo looma diidine waa loo banneeyey haddii qofku marka uu xajka niyoonayo sida salaada oo kale uu niyoodo aanu ku dhawaaqin muxuu xukunkiisu noqonaya xagga cibaadaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo arooray uun wixii niyo ah inuu qalbiga ka niyoonayay laakiin xajka ku dhawaaqid baa raacaysa maalan salaadii iyo soomkii iyo sakadii iyaga camalladaa marka la fulinayo waa niya uun laakiin niyada iyo in la israacinayo ku dhawaaqa xajka way ka soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kor buu ugu dhawaaqay isaga iyo asxaabtagu way ku dhawaaqayeen marka ku dhawaaqa haddii uu qofku ka tago u niyoodo laa ba'sa wax dhibi ma jirto midhka muhiimka ah waxa weeyaan waa niyada wanniyatu maxalluha alqalb niyadana xarunteedu waa qalbiga wey haddii qofku uu isagoo maal muddo haystay jaaniskii uu ka faa'idaysan waayo oo aanu xajin kadibna uu sidii ku dhinto xajkii ma laga qalaynayaa casharkay ku jirta waynu sheegay
tani waxay ku saabsan tahay casharkeenni xalay haddii aad biyo weydo oo aada gebagabaysato adigoo janaabadii yaray ma adigoo maaragtay xadadkii yaraa iyo kii weynaa labadaba qaba laba jeer baad u kala gebagabaysanaysaa mise midun baa kugu anfacaysa sida dee aayaddaba aynu ku soo maraynay xalayto wixii loo wixii loo gebagabaysanayey laga wixii lagu banaysanayey maydhiga iyo shaygii lagu banaysanayey weysada labadaba gebagabaysiga waa lagu banaysa macnaha haddii aad jinaabo leedahay hal gebagabaysi umaad la imanaysa kaasaad ku tukanaysa wixii kale aad ku qabsanaysana dee aad ku qabsanaysa sunno iyo faralba weysadiina waa sidoo kale aturaab dahuuru lmu'min wain lam yajid maaan cashara sanawaat aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam ciiddu waa qofka mu'minkaa mid nadiif u ah oo cibaadaadka uu ku bannaysanayo hadduu doono toban sannadood yuu biyo heli buu rasuulku leeyay sala allahu calayhi wasalam toban sannadood hadduu doono yuu biyo heli marka wixii weysada lagu weysada waa lagu bannaysan karaa gebagabaysiga maydhigana waa lagu bannaysan karaa macnaha shaygii loo maydhanayo shaygii loo weysanaya labadaba waa loo gebagabaysan karaa
su-aashana waxa weeyaan gabadhii hadday maxram la-aan ay xajido xajkeedii ma ansaxayaa
horta waxaa jira waxa la yidhaha amaanat aladaa in la sheego ay tahay aqwaasha culimmada malaha in qaarkood la sheegana ay tahay sida asalka ahi gabadhu markay safrayso waa inay u baahan tahay dee sida nusuusta cadday ay tilmaamayso inay maxram u baahan tahay weeye laakina bacd alculamaa culimmada qaarkood waxa ay tilmaamayaan haddii dumar kooxoo wada socda ay jiraan ama fitnaba laga aamin yahay oo wax fitnaa gabadhii looga aamin yahay in ay safri karta way xusaan way xusaan dee inkastoo haaneydka laga hayo ama daliilka uu ka janjeero watuwa noocaasa culimmadu way bixiyaan oo xadiid bay soo qaataan ah nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka inay nabadgelyadu badanta badan doonto islaamkuna uu faafi doono ilaa gabadhu masaafad meel heblaaye ilaa meel heblaaye ay socoto iyadoo aan cidi la soconin cid ay ka cabsanaysoon baha lahayna aanu jirin marka xadiidkaasi maadaama uu sheegay gabadh keligeed soconaysa wakhtigii aaminka la nooday dee inay safar kastaa laga qaadanayaa bay leeyiin sida ibnu taymiya iyo rag kaleba ay qabaan weeye laakiin sida dee camalkan oo kale marka la gudanayo tijaabada aanu ku aragno islaantii countarkaa u horeeya marka ay ka degto ayaa bujubajaabay bilaabaysaa iyo inay markaa ku adkaato hawlaheedii oo dhammi goordhow marka gudaha la tago halkee ka gelaysaa xaramka mar walba waxay u baahan tahay cid gacanta waa cawro cid gacanta haysa suuligaa cidgaysa raashinkaa cid usoo qaada meesha cidhiidhiga ah waa islaana way isku daadanaysa cid gacanta haysa ayay u baahanaysa nin ajinabiina inuu qaarka garbaha qabto ama dhinaca qabto oo uu riixriixo islaan aan caarkiisiina ahayn tiisiina ahayn way iska adagti markaa runtii intaan la gaadhinba arrimahaa kale maadiyan ama dee waxay ugu baahan tahayba runtii dhibka gaadhaya qofkan ayay ugu baahan tahayba culimmadu runtii jumhuurkoodu waxay qabaan in gabadhu haddii ay maxram la-aan xajido macsiyo ay ku dhacaysa laakiin uu ansaxaya xajkeedii wallahu aclam su-aashanna waxay leedahay haddii aada maal haysato gabadhaadii inaad xajisisaa ma kugu waajibaya maalka qofku markuu helo uu xajku ku waajibaya waa ku isagu leeyahay waa ka uu isagu leeyahay markaa gabadhu goorta uu xajku ku waajibayaa maal ay iyadu leedahay marka ay haysato weeye ka ninka dayl isagaa iska leh iyadu waxay xaq ugu leedahay xuquuqdii kale zawjiga ahaydee waajibka ahayd mariinkii iyo masruufkii iyo ma'wigii iyo ma'kalkii iyo xuquuqdii kale ku leedahay biilkiiyo dee wixii gabadhi ninkeeda ku lahayd laakiin qadiyadda la xidhiidha xajka iyo cibaadada dheeraadka ah inuu u ixsaan sameeyo oo isagoo dee la dadaalayo oo ruuxan garabkiisa joogo raali gelinayo oo wanaajinaya oo khayrka ugu horseedaya inuu isagu ugu deeqo mooyaane ninkeedaa maal leh ugu waajibi maayo xajka waa inay iyadu leedahay kolka uu ku waajibayo qofku markuu tamatuco uu cimradii dhammaysto ha dhowta xajkii halkeebuu ka soo xidhanaya
qofku kol hadduu cumradii dhammeeyo reer makuu noqday asbaxa min ahli maka reer makuu ka mid noqday markaa maka unbuu ka xidhanaya halkaa uu joogo xaafaddaa uu degan yahay ayuu ka xidhanayaa subaxa sideedaad ee uu anbabaxayo ee meel kale uu baxayaa ma jiro ninka aan timaba lahayn allow xiirka isaga maka dhacayaa ciiritaanka caaisha waxay leedahay radia allaahu canha inta isagu awooddiisa ah unbuu samaynaya inta isagu awooddiisa ah buu samaynaya waxay leedahay ha mariya uun mindida waxba yuu hakranin isagii ilaahay way sarkayaane ha mariya uun ninkaasi aan mindidunbu ninkii bidaarta lahaa ama aan timihii aafaba kaga dhacday ee ay ka muldhadeen makiinadunbu ayuu ku xoqaya wuxuunu la mid yahay qofkii aadinku uu go-ay ama gacantu ay gooday intii uu ka weysaysan lahaaba hadday gooday wuu masaxayaa uun isagii ilaahay way iska warayaan intaasay isku ogaanayaan saasuu ilaahaysa kula xidhiidhaya macnaha wuu dadaalay isagu waxba ma hakranin wallahu aclam jasaak allahu khayr sheekh maxamed sheekh cumar dir intaasay noogu dhantay wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu